بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسي نيلا بأفرتناد كتابك الرحيق المختوم أساليب شتى أساليب قابب shataa oo kala duwan limujaabahati dacwati dacwadii si looga hortago oo loo joojiyo oo loo dhiciseeyo taasaan ka hadlaynaa quraysh iyo reer maka quraysh way ugu badnaayeen laakiin qabaa'il kale oo weheliyeyna way jiraan sidii khusaa nimankii reer khusaaci iyo marka dadkii reer maka ee mushrikiinta ahaa go-aanka ay qaateen oo ah inayna dadku inayna dadka si sahlan oo nabad ah ayna dacwadii ku gaadhin ee dacwada laga hortago go-aankaasay qaateen marka qaabab kala duwanna way adeegsadeen marka hore waxay adeegsadeen dicaayad in lagu furo dacwada iyo nabiga iyo qur-aanka iyo mu'miniinta dhammaantood marka marka hore gacan may qaadin gacan may qaadin ama adin may qaadin af bay ku ekaayeen waa wuxuu sameeyo iclaamku si ay u diyaariyaan jawigii ay gacan ku qaadi lahaayeen taasna way ku xigtaa waa marxalada ku xigta dacaayad fool xun oo been ah oon xishood lahayn oon laga daalayn oo raqiis ah yaa waxaa lagu sameeyey nabiga sala allahu calayhi wasalam qur-aanka iyo mu'miniinta intaba marka qaabab badan bay adeegsadeen qaababkaas ayaa laga hadlayaa asaaliibu qaabab shataa oo kala duwan limujaabahati dacwati si dacwada looga hortago oo dacwada loo joojiyo walamaa markii faraqad ay ka soo faaruqday ama ay ka soo faraxalatay ama ay soo dhammaysay qurayshu quraysh min alxaji xajki intii tabarteedana ay ku dadaashay dad wufuuddii xajka u timid inaynan risaaladii ayna si fiican u gaadhin oo wixii tashwiish ay ku samayn karaan ay ku sameeyeen taasi markay dhacday fakalad fakarad waxay ka fikirtay haddana qurayshi fii asaaliiba qaabab kale oo qaababkaasoo taqdii ay uga takhallusto ama ay ku baabi'iso qadaa calaa haddaad maqasho qadaa calaa labadaas hadday isku xigaan waxa weeyaan wuu baabi'iyey wuu dilay wuu dhammaystiray weeye qadaa oo taqdii ay ku baabi'iso ugana takhallusto bihaa usaaliibtaas calaa haadihi dacwati dacwadan islaamka ay uga takhallusto ay ku baabi'iso oo ay ku disho fii mahdihaa intii weli dacwadu ay dharabteedaba ku jirto dharabteeda ay ku jirto meeshii ay ku dhalatay oo makaa intay ku jirto intaysan ka bixin wa tatalakhasu waxay kusoo koobmaysaa haadihi tantada al asaaliibu ee qaababka ay adeegsadeeni fii maa yeli waxa soo socda ayay kusoo koobmaysaa kow ama awalan marka koobaad wuxuu adeegsanayaa erayo isku dhodhow oo la yidhaahdo mutaraadifaad baa la yidhaha waa isku micno mutaraadifaadkana waxaa loola yimaadaa in micnaha la xoojiyo waxay adeegsadeen ee koobaadi waxay ahayd asukhriyatu inay ku jeesjeesaan wataxqiiru inay liidaan ama ay xaqiraan oy liidaan ay ku tilmaamaan wax aan qiimo lahayn walistihzaau iyo ku dheeldheel ama ku jeesjees sukhriyada ay isku mid mid yihiin sukhriyada iyo iyo istihzaa isku mid ah ama isku micno dhow iyo watakdiibu iyo beenin la yidhaahdo waa been waxaanay wadaani waa been iyo watadxiiku in lagu qosqoslo oo laga soo qaado wax lagu qosqoslo istihzaaha ayaa wuxuu keenayaa in la qoslo oo waxaa laga dhigayaa waxaan micno lahayn oo lagu qoslo ayaa laga sameynayaa waa marka ay riwaayadaha ka sameeyaan oo kale hadda ama masraxiyaadka riwaayadaha ay ka sameeyaan wixii ay rabaan inay caayaan oo lagu qosqoslo marka qodobka qodobka koowaad kaasuu ahaa assukhriyatu ku dheeldheel wataxqiiru liidid walistizaau ku jeesjees watakdiibu iyo beenin watadxiiku iyo ku qosqosol wax lagu qoslo oo laga dhigto qodobka koobaad kaasuu ahaa qasadu waxayna ula jeedeen bihaa arrimahaas taxqiirkaas iyo liididdaa iyo ku qosqosolkaa iyo beenintaa iyo ku jeesjeeskaa waxay ula jeedeen takhdiila almuslimiina muslimiinta inay niyad jebiyaan wa tawhiinu quwaahum almacnawiya xooggooda gudaha ee niyadda ah xooggooda macnawiga ee niyadda ah niyadaana inay wiiqaan tawhiin inay daciifiyaan oy wiiqaan iyo wa tawhiinu quwaahum muslimiinta xooggooda almacnawiyati ee niyadda xaggeeda ah macnawiga waa niyaddae taana inay daciifiyaan oy wiiqaan faramuu waxay ku ganeen ama ku tilmaameen ay ku sheegeen annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam bituham waxyaabo been ah tuhma tuhmaman haddaad maqasho waa been matiyatulkadib weeye bituhamin waxyaabo lagu tuhmayo haazilatin oo ah wax lagu qoslo faalxumadooda wax lagu qoslo oo haziil ah oo weyd ah caato ah qiimo lahayn been ah intaasaa laga wadaa labadaba way noqon kartaa haazil min alhazal inay ka timid oo ah tuhmada nafteeda waxay tahay wax say been u tahay ama raqiis u tahay wax lagu qoslo ama inay tahay wax daciif ahon qiimo lahayn waxayse u badan tahay bituhamin tuhmooyin haazilatin oo ah wax lagu qoslo lagu qoslo oo yacni say qiimo darideeda iyo washataa-ima cayo ay nabiga caayayaan safiihatin oo qiimo daran qiimaba lahayn haba yaraate fa kaanuu waxay ahaayeen kuwii oo gaalada ahaa ama mushrikiintii yunaaduunahu kii ugu yeedha nabiga bilmajnuuni kii waalaa kii waalaayow kii waalaayow bay dhihi jireen qur-aanku isagoo arrintaa ka hadlaya wuxuu yidhi wa qaaluu waxay dhaheen nimankii mushrikiinta ahaa yaa ayuha aladii nuzila yaa ayuha kan alladii kaasoo nuzila calayhi dikru qur-aanka lagu soo dejiyayow ma rumaysne eh way ku jeesjeesayaan ninka qur-aanka lagu soo dejiyayow innaka adigu la majnuunun mid waalan baa tahay marka waali bay ku sheegeen suurat lxujuraat suurat lxijri baan u jeedaa wayasimuunahu waxay ku tilmaamayaan rasuulka bisixri saaxir inuu yahay sixir iyo walkadibi been marka waa intii uun shirkii weliid ibnuqiira uu qabtay intii ay isdheheen intaasaa lafdhabar u ah ama xudun u ah waxyaabaha ay ku ceebeynayeen ama ay ugu jeesjeesayeen ay ugu talagaleen dacaayadda way ogyihiin inay waxaanay sheegayaani been tahay iclaamkuba waxaanuu sheegayay inuu been yahay wuu ogyahay laakiin haddana dad lagu khayaano la waayi maayo oo ku kadsooma iska sheeg beenta cid unbaa rumaysanaysa ee saas siyaasadda ayay qaateen marka intiibaa xudun ahoo waa beenaale iyo waa saaxir iyo waa majnuun iyo waa kitaab gaablow ama waa kaahin iyo qur-aanka aayaadkiisa kala duwan suuradihiisa kala duwan arrimaha markuu ka hadli intaa ayaa xudun u ah waa wuu waalan yahay wa qaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka la majnuun wakaa tan kale wayasimuunahu waxay rasuulka ku tilmaamayeen bisixri sixir iyo walkadibi iyo been arrintaana isagoo qur-aanku ka hadlay wuxuu yidhi wacajibuu waxay la yaabeen nimankii gaalada ahaa ama mushrikiintii reer maka an jaa-ahum inuu u yimid mundirun rasuul digaya oo minhum iyaga ka dhashay oon meel kale ka imanin wa qaala alkaafiruuna arrintaasna arrin aleh lala yaaba inaysan ahayn wa qaala alkaafiruuna kuwii xaqa diiday waxay yidhaahdeen haadaa kan oo qur-aanka ah ama haadaa rasuulkan haadaa kan oo nabiga sala allahu calayhi wasalam saaxirun waa mid saaxir ah kadaabun oo beenaalo ah marka qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa uu ku soo degay waxay iyagu nabiga ku sheegayeen marna qur-aankay dhahayaan waa sixir haddana waxay dhihi waa been qur-aanku mar kalena waxay dhahayaan nabigaa saaxira waana beenaale wa kaanuu waxay ahaayeen nimankii mushrikiinta ahaa yushiicuunahu kuwii rasuulka sii sagootiya markuu isagoo sii baxaya oo meel u sii socda waxay kusii sagootinayeen ay kusii fiirinayeen wayastaqbiluunahu kusoo dhoweynayeen haddii uu kusoo baxana binadaraatin indha cadow binadaraatin eegmo cadaawad ay ku dheehan tahay multahibatin oo holcaysa cadhada iyo cadaawadda ka muuqata holcays naaqimatin oo colaad iyo ciil ka buuxda niqmadu waa taas iyo wa cawaatifa dareenno munfacilatin oon deganayn inficaalka oo cadhaysan aan deganayn oo cadhaysan munfacilka waxaa la yidhaha ruuxa aan deganayn ee cadhaysan munfacu cawaatifa iyo dareemo munfacilatin oo kacsan oon deganayn haa'ijatin oo kacsan aad wixii u kacay sida dabaysha ama hirarka wixii cirka isku shareera iyo haa-ij la yidhaah ama waraabotiya xoolaha markii intay didaan na waxaa la yidhahdaa haa-ij waa la yidhaah baddu markay kacdo hirkeedu u kacdo haa-ij waa la yidhaah dabayluhu markay kacaan waa la yidhaha marka waa wax kacay haa'ijatin oo kacsan oo cirka isku shareeray iyada nafteedu il cadaawo qofku markuu kugu fiiriyo waxba kuulama hadhin dhibkeedayna leedahay qur-aankuna wuu sheegay wuxuu yidhi wa in yakaadu aladiina kafaruu kuwii xaqa diiday ee gaalada ahay waxay sigeen amay qarka u gaadheen layusliquunaka inay ku legdaan biabsaarihim indhahooda uun inay kugu legdaan cadaawadda say kuu fiirinayaan marar marar marar badan markii saasoo kale loogu loo fiiriyo dad baa waxaa ka hallaaba dadka caadifiyiinta ah waxaa ka hallaaba socodka ayaa ka hallaabaya markii eegmada noocaasoo kalea lagugu eego socodka ayaa qofka ka hallaabi inuu kufo ayaa dhici karta marka layusliquunaka biabsaari marka aragti iyo fiiro cadaawo in wax lagu legdi karo ayuu qur-aanku sheegi wayna dhacdaa oo qofka waxaa ka halaabaya socodka wuu ku fikaraa wain yakaadu aladiina kafaruu waxay qarka u gaadheen ama ay sigeen kuwii xaqa diiday ee gaalada ahaa ee ree maka la yusliquunaka inay ku lagdaan oy ku simbirixiyaan biabsaarihim eegmadooda lamaa samicuu dikra markay qur-aanka maqlaan wayaquuluuna waxay yidhaahdaan innahu isagu oo nabiga ihi la majnuunun mid waalan waaye suurat lqalam wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama idaa markii jalasa uu fadhiisto meel wa xowlahu hareerihiisana ay fadhiyaan almustadcafuuna kuwa lantunjileecsado ama loo awooda sheegto waa kuwa hadda layidhaha kuwa laga tirada badan yahay iyo layidhaha dadka laga awooda badan yahay tiro maaha oo dadkayba u dhasheene laakiin waa kuwa laga awooda badan yahay la tunjileecsado min asxaabihi nabiga asxaabtiisa ka mid a istahza-uu way ku jeesjeesi jireen bihim iyaga ayay ku jeesjeesi jireen wa qaaluu waxay dhahayeen haa ulaa-i kuwan aad aragtaan oo hebel iyo hebelah yaa julasaa'uhu kuwa isaga la fadhiista ee ay isku martabada yihiin waa kuwaas dadkii madaxda ahaa ee sharafta halaa lama fadhiya bal kuwa la fadhiya daya ayay dhehayeen arrintaana isaga oo alla ka hadlayo suuratul ancaam wuxuu yidhi haa-ulaa'i ma kuwanuu gaaladii baa dhahaysa haa-ulaa'i ma kuwan hebel iyo hebelkan mustadcafiinta ah een tabarta lahayn een xoolaha lahayn yaa manna allaahu calayhim min beynina yuu ilaahay iyagoo yuu yuu ku galladaystay diin iyo maxaanku idhaahdaa risaali iyo ku galladaystay ma kuwanaana laga doortay yani ma kuwanaana laga xushay taas miyaa dhici kartaa taa miyaa suurtagal ah ilaahay wuxuu ugu jawaabay subxaana wa tacaala alaysa allaahu alla miyuusan ahayn wuuba yahay biaclama kii ku ogaansho badan bishaakiriina kuwa nicmoonkii la siiyey ku shukriya oo iimaanku ka mid yahay wa kaanuu waxay ahaayeen nimankii mushrikiintii maka kamaa sidii qasa allaahu alla uu inooga sheekeeyey calaynaa inaga inooga sheekeeyey suurat lmutafifiin ina aladiina kuwii ajramuu dembiyada waaweyn galay wey ijraam mar haddaad maqasho waa dembi weyn oo weliba maaragtay ku xidhiidha dad kale ina aladiina kuwii dhab ahaantii ajramuu dembiyada waaweyn galay kaanuu waxay ahaayeen min aladiina kuwii aamanuu xaqa rumeeyeen yadxakuuna kuwa ku qosqosla ayay ahaayeen wa idaa markii maruu ay soo maraan kuwa mu'miniintiihi bihim gaaladii oo meel fadhida haddii ay soo maraanna yataqaamasuuna way isu ilil jabinayeen wa ida inqalabuu wa idaa markii inqalabuu ay u gadoomaan ay ku laabtaan kuwii gaalada ahaa weeyaane ilaa ahlihim reerkoodii iyo qoysaskoodii iyo guryahoodii markay ku laabtaan inqalabuu way noqon jireen fakihiina iyagoo qosqoslaya oo faraxsan oo dhahaya maanta kuwii waan ka soo jejebinay maaragta wa idaa ra-ow hadday arkaan wa idaa markii dheh ra-ow ay arkaan kuwa gaaladii hum mu'miniinta ay arkaan qaaluu waxay dhahayeen inna haa-ulaa'i dhab ahaantii kuwani la daalluuna kuwa oo baadiyoobay oo lunsan oo diinta awowyadood ka tegay oo diin aan la aqoonin qaatay weeye wamaa ursiluu calayhim alla wuxuu yidhi wamaa ursiluu loomana dirin kuwan gaalada ah calayhim mu'miniinta looma dirin xaafidiina iyagoo ah kuwa waardiyeynaya oo ilaalinaya oo bal ee ma waddo sax ay ku socdaan mise kuma socdaan diintoodu ma saxbaa ma aha ma aha miyaa arrintaa cid u dirsatayna ma leh waqad akharuu waxay badiyeen oy xadda ka badiyeen min asukhriyati ciyaar ciyaartii ay lagu ciyaarayey wal istihzaa'i jeesjeeskii lagu jeesjeesayey nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aanka iyo mu'miniinta wasaaduu waxay sii siyaadiyeen oy sii kordhiyeen oy xadda ka badiyeen min adacni duritaankii la durayay dadka ee war lagu durayay war lagugu duro wuxuu la mid yahay abley lagugu duro oo kale ayuu la mid yahay saasaa dacni loogu bixiyey iyo watadxiiki iyo qosqosal in lagu qosqoslo oo laga dhigto maado qosal keenta shay-an fa shay-an in yarin yar in yarin yar yay usii kordhiyeen xataa intii athara uu ka ka saameeyo uu raad uga tago daalika arrintaasi fii nafsi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ilaan dhagax lagama samaysna waa waa bani aadam eh hadalladaas xun een xishoodka lahayn een loo aabba yeelaynin way dhibtay saasaa laga wadaa markii dambe way dhibtay kamaa qaala allahu tacaala siduu alla uu yidhi walaqad dhab ahaantii naclamu waxaanu ognahay allah dhahaya subxaana wa tacaala alxaq walaqad dhab ahaantii naclamu waxaanu ognahay annaka adigu nabiow yadiiqu sadruka xabadkaagu ama laabtaadu inay cidhiidhiyamayso bimaa yaquuluuna waxa ay leeyihiin ee beenta ah ee cayda ah ee aflagaadada ah ee xishood darrida ah ay kugu leeyihiin inay arrintaasi ku dhibi waanu ognahay ee la soco uma markaa kadib habbatahu allaahu alla wuu sugay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa amarahu wuxuu ku amray uu amar ku siiyey bimaa wax inuu sameeyo waxaasoo yadhabu baabi'iyo oo ka tirtira oo la taga oo ka maydha bi haada dayqi cidhiidhigaas uu rasuulku la cidhiidhiyoomay waxyaabaha aflagaadada ahee foosha xun ay leeyihiin oo maxay tahay waxaa la yidhi xaggoodaba ha aadine fa sabbix tasbiixso oo nasah oo huf baa la yidhi tasbiixda ilaahay uun adiga wad meesha ay joogaan iyo jawigooda iyo xadradooda iyo waxaan alla ay sheegayaanba iskaga baxo waxaad tagtaa xadrada ilaahay tag ilaahay ku tasbiixso fa sabbix bixamdi rabbika rabbigaa mahaddiisa iyo mahadnaqiisa adiga oo ku dheehan ilaahay un tasbiixi subxaana allahi indheh wa kun ahow min assaajidiina kuwa ilaahay u sujuudsan ka mid noqo wacbud caabud rabbaka rabbigaa caabud xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa geeridu kaaga timaado waqad akhbarahu alla wuxuu u sheegay rasuulka min qablu hadda ka hor yacni suurada hore waxaa loogu soo sheegay suurat alxijra ay ka mid tahay annahu alla subxaanahu wa tacaala yakfiihi inuu isagu ka kaafin doono haa-ulaa'i kuwan almustahzi'iina ee ku jeesjeesaya nabiga iyo qur-aanka iyo mu'miniinta ku jeesjeesaya inuu alla ka kaafin doono oo arrintooda alla uu la wareegay oo la ciqaabayo oo kuwaas ayna dib dambe u dhibaynin alle hadda ka hor baa loogu sheegay oo waxay ahayd aayadda sheegtay innaa kafaynaaka almustahzi'iin innaa annaga alla ah yaa dhab ahaantii kafaynaaka kaa kaafinay maadi baa laga dhigay annaga ayaa kaa kaafinay adiga haba yaraate ee shuqul ha ku darsanin almustahzi'iina kuwa kugu jeesjeesaya adiga iyo qur-aanka iyo mu'miniinta alladiina kuwaasoo yajcaluuna yeelaya maca allaahi alle ilaahan aakhara ilaahyo kale fa sowfa yaclamuuna way ogaan doonaana wa akhbara wuxuu u sheegay alle rasuulka sala allahu calayhi wasalam anna ficlahum falkooda haadaa oo kan ah sowfa yanqalibu inuu ku dabagadoomi doono calayhim iyaga inuu ku dabagadoomi doono wabaalan isagoo ah balaayo iyo baas iyo halaag isagoo ah inuu ku dabagadoomi doono walaa yaxiiqu lmakru sayiu ilaa biahlihi ayay la mid tahay inuu ku dabagadoomi doono anna ficlahum falkoodan haadaa oo kanihi sawfa yanqalibu inuu ku dabagadoomi doono calayhim korkooda wabaalan isagoo ah balaayo iyo baas iyo hoog iyo halaag isagoo ah fa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaqad istuhziya walaqad dhab ahaantii istuhziya waa lagu jeesjeesay birusulin rasuullo min qablika adiga horta marka arrin xaje uguba ma aha tani waa arrin weligeed soo taagnaan jirtay soo jireenahayd faxaaqa waxaa ku degay oo ku soo degay oo haleelay biladiina kuwii sakhiruu mu'miniinta mu- ee, rususha ku jeesjeesay oo minhum ummadihii hore ka mid a maa wixii unbaa ku soo degay kaanuu ay ahaayeen bihi shaygaba yastahzi-uuna kuwa ku jeesjeesa cadaabkii iyo ay ma haddaad cadaab haysa soo daa haddaad cirka naga haysa soo daa haddaad rabta dhulka nala go waxay dhihi jireen unbaa ku dhacay marka xaajo oo uguba oo hadda bilaabatay ma aha marka taasna waa goodi waa goodi qarsoon oo waddadii waxay kuwani qaadeen waddadii gaaladii ka horreysay waxayna ku dambayn doonaan meeshii gaaladii hore ay ku dambaysay marka qodobka koowaadi kaasuu ahaa oo dacaayaddaas indhahala ee xishood la-aanta ah ee sharaf la-aanta ah ee gunnimada ah ee daniidnimada ah ayay ku kaceen nimankii qurayshta ahaa ee faani jiray ee ee- ee dhihi jiray dad sharaf la ayaan nahay darsigeenna intaas ayaan ku joojinaynaa wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalem